halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee radio ergo o r g
kulanti wacan dhegaystayaal meel walbo aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada idaacadda ergo codka arrimaha bini'aadamnimada waa sabti taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha shanaad labada kun iyo sagaaliyo tobanka idaacadda maanta waxaa idinla socodsiin doona anigoo maxamed cabdiqaadir socdaal ah qodobada maanta aad ku maqli doontaan idaacadda iyada waxaa ka mid ah beeraley ku nool gobolka sanaag oo ay soo wajahday xaalad nololeed oo adag kadib markii ay ka gubteen beero ay ku tiirsanaayeen dadka ku nool deegaanada hoos yimaada hobyo ayaa ka maarmi doona safar dheer oo ay u geli jireen magaalada gaalkacyo si ay uga soo helaan adeegyo caafimaad kadib isbitaal looga hirgeliyey deegaanka gawaan oo hobyo u jirta soddon kilomitir olole lagu xoojinayo isticmaalka kalluunka ayaa ka soconaya magaalada kismaayo waxaana iska kaashanaya hay-adda j i z iyo wasaaradda caafimaadka jubbaland waa maxay sababta waraysi ayaan idinkaga haynaa sidoo kale waxaaad ku maqli doontaan idaacadda iyada maanta barnaamijka xoolaha oo maanta aan ku soo qaadanayno xoolodhaqatada ku nool deegaanada laasur dheere oo bari ka xigta cadaado oo ka cabanaya xanuun aanay horay u arag oo ku dhaca xoolahooda barnaamijka teknolojiyadda oo aad ku maqli doonantaan wararkii ugu dambeeyey ee teknolojiyadda iyo barnaamijka tacab oo ku saabsan khabiir kala talinaya beeraleyda ahbabka habboon ee ku shubista abuurka dhulka diyaarinta ciidda iyo sidoo kale kala fogeynta faa'iidada ay u leedahay marka horese ku soo dhowaada warka oo ay noo akhriso fawsiye cumar barre
qaramada midoobay ayaa walaac ka muujinaysa xaaladda caafimaad iyo nabadgelyo dad gaaraya soddon kun oo qof oo ku nool gobolka rugbaan ee dalka siiriya taasi oo la sheegay inay sii badanayso baahiyaha arrimaha bini-aadamnimo ee ka jira halkaasi dadkani ma haystaan biyo cunno goobo caafimaad iyo adeegyada aas-aasiga u ah nolosha gargaarkii ugu dambeeyey ayaa la gaarsiiyey muddo hadda laga joogo saddex bil waxayna kaafin kartay oo keliya muddo bil ah qaramada midoobey ayaa wada dadaal ay ku doonayso in deegaanadaasi ay ku gaarsiiso gawaari wada adeegyo arrimaha bini-aadamnimada ah oo ay dadkaasi u baahan yihiin sidoo kalena waxa ay ka codsatay dhinacyada isku haya deegaanadaasi in ay damaanad qaadaan nabadgelyada shaqaalaha gargaarka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa cambaaraysay weerar lagu qaaday gaari kuwa gargaarka deg dega ah oo ku sugnaa magaalada tripoli ee caasimadda dalka liibiya halkaasi oo ay ku dhaawacmeen saddex ka mid a shaqaalaha caafimaadka iyadoo midkood uu halkaasi dhaawac halisa kasoo gaaray war-saxaafadeed uu soo saaray sayid jacfar xuseen oo ah wakiilka w h o ee dalka liibiya ayuu ku sheegay in weerar lala beegsado gaari ay ka muuqato astaamaha gargaarka caafimaadka ay muujinayso xadgudub ka dhan ah sharciga dowliga ah ee arrimaha bini-aadamnimada taasi oo keeni karta in gawaari iyo shaqaale caafimaad in ay ku dhiiradaan in ay ka dhex shaqeeyaan goobaha ay baahiyaha caafimaadku ka jiraan warkaha oo aad kala socoteen idaacadda ergo saaxiibadana dhegaysanaya oo xilligani waa naga intaa ciddii uu warkani seegay waxay mar kale ka heli karaan radio ergo dot o r g u diyaargarooba qaybaha kale idaacadda iyo maxamed cabdulqaadir
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay fawsiye cumar barre way nala socodsiinaysay warka arrimaha bini'aadamnimada ee idaacadda ergo haatanna waxaa ad u diyaar garoodaan qeybaha kale ee idaacadda iyada
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadamnimada
waa tahay dhegeystayaal waxaa inoo soo socda warbixinno iyo barnaamijyo kala duwan oo ay ka mid yihiin isbitaal laga hirgeliyey deegaanka gowaan kaasi oo ha qabtiri doona baahiyaha ay qabaan dadka ku nool deegaano hoos yimaada degmada hobyo oo awal aanan haysan isbitaallo balse marka hore kusoo dhowaada boqolaal qof oo ay soo wajahday xaalad nololeed oo adag muddo laba toddobaad ah kadib markii ay beerahoodii gubteen beerahaasi oo ku yaalay duleedka galbeed ee magaalada buraan ee gobolka sanaag ayuu baabi'iyey dab weyn oo qabsaday waryahan raadiyo weergo ee gobolka sanaag maxamed saalax ayaa warbixintan inoo soo diyaariyey
beeraha buraan oo timir iyo khudaar ay ka baxaysay ayaa dalagyada ka soo ga'a waxay ahaayeen kuwo cunto ahaan iyo ganacsi ahaanba loo iibsado dabka beeraha baabi'iyey oo aan ilaa hadda la helin waxaa dhaliyey ayaa baabi'iyey ku dhowaad afartan beerood kuwaas ay ku yaaleen boqol iyo labaatan geed timireed iyo dhir khudaareed kale maryan cismaan awaare ayaa ka mid ah qoysaska ay beerahoodii gubashadu saamaysay waxay hadda ku tiirsan yihiin kaalmada eheladooda kale ee deegaanka maryan waa hooyo beeralay ahayd muddo soddon iyo sagaal sana ah waxay sheegtay in iyada oo gurigeeda joogta ay aragtay qiiq ka kacay beeraha oo xoogaa u jira gurigeeda maryan oo qoyskeedu uu ka kooban yahay toban qof waxay hadda la daalaa dhacaysaa dhibaato nololeed taasi oo ka dhalatay gubashada beeraha meelaan u raadsanaba male wax gaarigsianaha dacalka u dhigano meelaha ururadu maaha yaanaga nin waba ree nin waba gabcadiisii gubata intayada reeadeer meelaan kaga taxaba jirnaa ma jirto kollay anigu qof baan hoo guriga dhexdiisa fadhiya qoyskayga hadda waxaan ku toban qof tobankaa qof beerta ku tiirsanaya haa dhaqaalaha beerta unbaa wax wax maxaa tahay iskuulla ka baxay wax weli ku jira tobankaas un beertaasaa dhaqaalo u ahayd waxaa loo dhigi jiray magaalo balibisa la yirahdo waxaa loo dhigi jiray dhaxar waxaa loo dhigi jiray ceelbi waxaa loo dhigi jiray xitaa banta a jirto dad bahdeel lagu soo dhiibi jiray beesasaa loo dhigi jiray magaalada dhexdeeda sidaa daadka u ahaan jirtay qof wala taata bay sami kaga dhigi jiray waxay sheegtay inay hami u qabto inay beerteeda dib ugu laabato haddii ay hesho taageero waxana tar waxana waa kaa haayadaha shir baan u baahanay qalab baan u baahanay inti haddii la geliyo meeshaa gubato oo la carafoogo oo dhibka jirta laga saaro oo shirigi lagu soo wareejiyo oo garweylo iyo shaqal iyo qaalab iyo shaqaale iyo la geliyo hanti la geliyo isagas kadib waa isbedelaysaa maya ma arag beertayda waxaan lahaa sagaal iyo soddon tabar daran baa ku noolaa agoomaha ku noolaa dad waayeelaa ku noolaa masaakiin kalaa ku noolay adduunya dadku way sisaarsaaran yihiin gubashada beerahan timirta ee buraan ayaa kusoo aadaysa iyadoo maalmo un ay ka dhinnayd dhalashada bisha barakaysan ee rabadaan oo ah wakhtiga ay suuqa ugu badan leedahay timirtu maadaama oo lagu afro beeraleyda ayaa xilliga ay beertu soo gooda waxay halkii qayl oo timir ah ku iibin jireen inta u dhaxaysa toddoba ilaa siddeed dollar timirta oo sanadkiiba mar soo gooda iyo khudradda kale oo maalin kasta soo gooda waxay cunto ahaan qoyskooda u isticmaalaan maahee waxa kale waxay u iibgeyn jirtay magaalada waxay xustay in loo sheegay in dabka beeraha helayba beerteeda kasoo bilowday aniga beer waan bay iga gubatin beertaydana waxaa lay anigu ma aan joogin qof iska taban yar baan oo guri baan joogay dabkii qiiqiisii iyo qayladii baan ku kacay waxaa la yidhi beertayda lafteeda dab uga soo afsuday weli wixii gubayna ma hayno xogtii haddaanu baaqnay kasta haddii uu la wareegay waxaan kuu sheego anigu caawada kula waxaasa loo haya oo gubay garan maayo haddee waxaa noo qorshaysan nin walba dhibataasi ha tallaabsado dhibtii wixii horta hoose oo ku oolaa dhulka oo nooc kastaba ha noqdee geeduhu u sarreeyaan oo hoos iyaga siila daa dhirtii waa weyneyna dhirtu waa laba nooco geedkii mid baa mid ama laba laga helaya odhan karo waxbaa ka waxbaa kasoo noqon karo sanad kadib laakiin badanaaba bee laba sheegay dhirtu waa dhacday xabeeb xaaji yuusuf waa konton jir beeraley ah qoyskiisuna uu ka kooban yahay shan iyo toban qof waxay beertiisa oo boqol mitir oo isku wareega ka mid tahay kuwa uu khasaaraha ka soo gaadhay dabka beertan oo la abuuray ku dhowaad boqol sano waxay ahayd mid ay iska dhexlayeen jiilad is-xigxigay sida xabeeb uu u sheegay raadiyaha ergo beerta waxaa ku yaalay labiyo toban geed timireed iyo tobaneeye kale oo dhir khudaareed ah wuxuu ku taamayay in beertiisa usoo go'ayso bisha juun xilligaas oo ah wakhtiga timirta laga goosto beerahan balse rajada quruxda badnayd iyo yididoolooyin badan oo uu lahaa xabeeb waxaa baabi'iyey dab ka kacay beertiisa iyo kuwo kale oo agagaarkeed ahaa taariikhdu markay ahayd lix iyo labaatankii bishii abriil ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban xabeeb ayaa raadiyaha ergo u sheegay in dhirtii asalka ahayd ay gubatay oo haatan uu dhulku u muuqdo mid la moodo inuu beri hore beer ahaan jiray timirka iyada xilliga xagaaga on bay soo godaa ma garato bisha julaay juun meelaha ma garato iyada biskis bay ahayd oo tuulooyinka dhaxar xingarool ceel buux boosaaso balliga dhulkaasaa loo iibgeyn jiray magarata inkamkii iyo dakligii wuxuu kusoo noqon jiray magaalada iyo qoysaska magarata taasi meesha waa ka baxday laakiin khudaarta kale oo daily ah iyagu yaanyada iyo basasha iyo basaajka iyo kabtarada iyo iyagu maalin walba waa lasoo iibgeyn jiray magara waana cuni jiray ha meel yar oo mini market oo suqyada ay magaaladu leedahay halkaasaa la geyn jiray marka tii timirta ahayd oo yeerliga ahayd meeshii waa ka baxday tii kale oo hoosana meeshii waa ka baxday waa maanta waa iska meel banaan wuxuu intaa ku daray in beeraha qaar oo ay tiisa ka mid tahay ay weli rajo leeyihiin dee dadku hadday helaan wax gacan qabta oo taageera oo magaranaysaa atleast haddii beerihii sidig ama dhagax wuxuu la helo dee waa dib waa u bilaabi karaan ma garat geedku haddaanu qalbigiisu guban qalbigu waa inta dhexe ma garat macnaha saasay leeyihiin dhowr geed baa macnaha qalbigiisu nool yahay laakiin dhirtu inta sideed labaatan kaa beerood sumuftu saa dhacdayba oo dambas noqoto wallahi walaal boqolkiiba boqolkiiba sideetan ha saamayn waa ku leedahay intaasaa sulada waxa lagu fadhiyay beeraha wey magal meel kale lagama keeni jirin magaalada ka fadhiysa hadaha mar haddii beerihii gubteen waa boosaasa waxa la qiimeyn karo oo magaranaysa intaasi joogaa iyo lama garan karo magal hanti guurta abay ahayd oo qofba qof uu ka dhexlaayay hantida kale de bad bay ahayd bad wey lama qiyaasi karo waa wax magaranaysa maalin walba wax laga soo dogaayo kasakow timirta waxaa beerahan ka bixi jiray liinta saytuunka yaanyada salladhka basasha iyo basbaaska magaalada buraan oo dhacda bariga gobolka sanaag ayaa ka mid ahayd magaalooyin kale beeraha rasmiga ah ee aan dhulka kale khudrad iyo timirtoonna looga keenin waxaana taas u saamaxday deegaanka oo leh ceel il dabiici ah oo aan go-in balse maalmahan waxaa khudradda cagaaran looga keenaya magaalada boosaaso iyadoo tusaale ahaan kiilada yaanyada ay ku imanayso saddex doolar halka yaanyada deegaanka ka soo go'daa laba toddobaad ka hor intii aysan beerahan guban ay ahayd nus dollar wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo beeraha puntland cabdirashiid cali geele oo isaga iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka puntland ay booqdeen beeraha ayaa raadiyaha ergo u sheegay inay sameeyeen qiimayn iyo diiwaangelin ku aadan beeraha gubtay taasoo ay la wadaageen maamulka iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha geele waxaa xusay inay shalay la kulmeen hay-adaha fow iyo w f b haddaba maxay isku afkarteen hay-adahaasi waxaan isla afkaranay ay hawshii ku sameeyaan dib habeen oo ay ku noqon magaaladii tagaan waan isku afkarnay si fiican oo ah dadkii sidii train loogu sameyn lahaa meeshana laga guro qashankii iyo wixii gubtay iyo dhirtii gubatay iyo laga saaro meesha lana nadiifiyo kabacdina dadka aan loo keeno sirsid ama dhirtii cusbaydoo ku dhalaysa afarta sano oo laga oo geedaha dimirtii loona keeno qalabkii lagu yambadii wixii qalabka hoose ay u baahnaayeen beeralaydu lena soo wareejiyay gadaarkii weynaa ee laga si looga kaaftoomo dabkii wuxuu qabsanayay ahayd ooda oo kale in laga guuro loo guuro gadaar kabacdina si lagoogu wareejiyo arrinkaasna aad baan isugu afkaranay hay-adihii dhinacooda wasiir cabdirashiid waxa uu tilmaamay in maamulka puntland uu wado qorshe lagu horumarinayo beeraha deegaanada puntland islamarkaasna beeraha buraan ay noqon doonaan kuwa ugu horeeya ee loo howlgalo isagoo sidoo kalena xusay inay hadda wadaan qorshe ay iskaashatooyin ugu samaynayaan beeralayda si ay u fududaato in la taageero maxamed saalax raadiyo ergo gobolka sanaag aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga maxamed saalax oo inala socodsiinayay warbixinta dadka ay beeraha ka gubteen gobolka sanaag haatana dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha ka haray idaacaddayada maanta ee raadiyo ergo
dhegaystayaasha jooga cabud waa galinsoor iyo dhabad waxay rediyo ergo maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo ka dhegaysan karaan fm-ka rediyo samukaab
waa tahay dhegaystayaal weli waxaan gudaha uga sii jirnaa idaacadda iyada maanta haatanna waxaa istuudiyaha ilagula sugan cabdixamiid cabdilcasiis oo aalaaba isha ku haya islamarkaana la socda codadka ay inoo soo duubaan dhegaystayaasha iyaga ku kala sugan deegaanada kala duwan ee soomaalidu ay degto cabdilxamiid bal kusoo dhowow barnaamijka maanta waan dhowahay waana ku mahadsan tahay maxamed bal warbixin naga siiya dhegaystayaasha iyo maanta waxyaalaha maaragtay ay isla hadal hayaan maanta iyo baryahan hadeer lasoo dhaafay dhegeystayaasha inta badan waxay noo sheegayeen arrimo inta badan ku saabsan roobka iyo roobeerada dhegeystayaal meelo kala duwan jooga waxay noo sheegayeen in ay roobabkii u bilowdeen kuwa kalena weli in ay sugayaan roobabkii in ay helaan oo ay u bilowdaan marka haddii aan fiirino dhegeystayaal ka mid ah kuwani soo wacay saleebaan oo jooga togdheer wuxuu noo sheegay in ay heleen roobabkii togdheer waxay ka mid tahay meelihii ugu dambeeyey roob la-aana ka jirtay laakiin waxaa waa meelihii ugu dambeeyey oo roobka helay waayihii dambe wuxuu noo sheegay in ay roob yar ay heleen deegaankiisu oo wax yar uu helay ay hadeerna biyihii ay ku filaan waayeen biyihii roobka ay hadeerna biyo la-aan iyo roob yaradii iyo ay sii bilaadatay aad iyo aad marka maxamed waxaa jirto meelo badan markii roobahaas sidaan oo kale ee ugu da-aan ay roobabka ay yaryihiin inta badan deegaanada u dhadhow iyo meelaha aydadki joogay tuulooyinkawaxay inta waxaa dhacda in ay soo barakacaan ama inay soo hayaamaan ay soo aadaan meelahii ee roobabkii ka curteen ay isugu imaadaan marka marka meeshaasay ka dhalatay biyo la-aan biyo la-aantii marka dadkii biyaha inay ku filaan waayaan ay meelihii yaraa ee biyaha helay in ay islamarkiiba ay dhammaadaan marka waxaan u malaynayaa deegaankaasi sidaas baa ka dhacday okay bal aan isla dhegeysanna codka saleebaan oo ka hadlaya maaragtay roobabkii u da-ay iyo sida haddana biyo la-aanta ay usii hayse weli
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum wala assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa aniga marka hore salaamaya idaacadda ergo magacaygana la idhaaho saleebaan faarax maxamed waxaan kasoo hadlayaa gobolka tog dheer meel bari ka xigta lixdan kilomitir halkaa xaaladeeda haddaan ka waramo bishii hore ibri labaatankeedii roob yara baa meel meel ka da-ay dabeetana balli yaryar iyo dhul buu yegeliyey waa laga laacay imikana abaartiibaa halkeedii kasii soonaatay roobaa daadaayay laacayeyna namuu helin ilaahay waxaanu ka rajayneynaa inuu roob noo keeno oo ilaahay halka yaga maanaan hayaamin annagoo ina bisha rabadaanee barakaysan dadkuna aanu guuriba karin in ilaahay halkiisa igu keena baan ka baryaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
waa tahay cabdixamiid maxaa kale oo dhegeystayaasha ay isla soo hadal qaadayaan maalmahan ama shalay ilaa ee maanta
taas cagsigeeda waxaa jiray dhegeysta naga soo wacay cabud waaq wuxuu noo sheegay in ay iyagu heleen roobabkii wuxuu noo sheegay in ay wakti dheer ay sugayeen ay filinayeen beryahan dhan in ay u bilaabdaan roobabkii ay haddeerna heleen isla markaas marka cabudwaaq iyadan waxay kamid tahay waxay ka mid ahayd meelihii ay waayihii dambe abaaraha ka jireen guud ahaanba gobolka galmudug deegaanada galmudug oo dhan waxaa ka jira abaaro weliba hadeertaan sida aan warbixinada ku heleyno dhankaasi waxay kusii dambeeyaan bari abaaraha kusii dambeeyaan laakiin saadaasha in aada la socotay ayaan filayaa oo idaacadeedana ku jiri doonto marka waxyaalaha ay sheegayso
haddii aan yani haddar haddaan fiirino saadaasha waaala waxaa la filayaa in ay saddexda beri ugu soo nagu soo foodahayo saddexda beri soo socto in ay meelo badan ay heli doonaan roobabka markii laga reebo waqooyiga xeebaha ah ee waqooyiga inaysan heli doonin a laga yaabaa laakiin shan iyo tobanka beri ee soo socdo in ay meelo badan si buuxdo ay
waa tahay kaasina wuxuu ahaa cabdixamiid cabdilcasiis oo alaaba inoo inala socodsiiyey islamarkaana la socda hadalhaynta dhegeystayaasha iyo codadka ay inoo soo duubeen tan iyo inta aan barnaamijkan barnaamijka xige ee hadalhaynta aan ku wareysan doona cabdixamiid waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
deegaanka gawaan oo hobyo u jira soddon kilomitir ayaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey isbitaal guud oo dabooli doona baahiyaha caafimaad ee dadka ku nool deegaanada hoostaga hobyo kuwa oo awal u aadi jiray magaalada gaalkacyo si ay u soo helaan adeegyo caafimaadda waryahayaga raadiyo ergo jibriil cusmaan cilmi ayaa oo ku horgalay warbixintanna inooga soo diyaariyey
dadka ku nool deegaanka gawaan iyo deegaanada hoostaga degmada hobyo ee gobolka mudug ayaa markii ugu horreysay waxay ka faa'iidaysanayaan adeegyo caafimaad oo bilaash ah oo ay ka helayaan isbital laga hirgeliyey halkaa dhowaan bukaanada ayaa markii hore safar dheer waxay u geli jireen xarumo caafimaad oo gaalkacyo ku yaala oo gawaan u jira laba boqol iyo soddon kilomitir iyadoo dhaqaalo badan uu kaga bixi jiray qaarkoodna inta lasii wado dhexda halis ay ku geli jireen balse muddo saddex toddobaad ah oo isbitalkan uu shaqaynayo waxay dadka deegaanku ay kaga kaaftoomeen safarkii ay gaalkacyo u geli jireen farxiye cali rooble waa hooyo haysata laba caruura waxay ka mid tahay dadka ka faa'iidaysanaya adeegyada caafimaad ee bilaashka ah waxay wajahaysaa dhibaato dhinaca dhalmada ah iyadoo saddex sano gudahood ay ka dilmeen laba ilmood raadi warga ayay u sheegtay in iyadoo xaalad halisa ku jirta isbitalka gawaan la keenay oo xaaladeeda caafimaad iminka lagu dabiibayo waxaan ka imid waysil baan ka imid anaa xanuunsan oo jistay ah oo dhiig hoos iga socdo oo dhiig la-aan igu dhacday maasha allah hadda caafimaadkay waa maasha allah waa raystay alxamdulilah rabbilcaalamiin hadda dhiigga igu socdo kun iyo shan boqol dhiigaha laygu shugo shanta u dambeysaa igu saarta elbediisojin waa laygu dhiftay oo toban xabaaho awaasimada iisoo qoray saddexaa laygu dhiftay waa ii hartay maasha allah hadda caafimaadkay caddaasba maraha marka xanuunka ku hayay muxuu ahaa xanuunka yahay wuxuu ahaa marka horeeto uur baan lahaa kabacdi ilmihii waa iga soo bixeen dhiigga joogsan waayey dhiiggay kala raacay isbigeeda saddexuu noqday shalaa la i keenay indhahayda aniga dhan waa dansanaa haddana anaa ismaamulhaya fadhiya dadka la degan miyiga ayaa u sheegay ehelada farxiyo in adeegyo caafimaad oo ay u baahan tahay gabadhooda ay ka heli karaan isbitalka gawaan weliba si bilaasha xilli ay isku diyaarinayeen safar gaalkacyo ay ugu qaadi lahaayeen maadaama xog badan aysan ka hayn markii hore isbitalka bartamihii sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobanka ayay farxiyo ii sheegtay in ilmo ka dilmay looga soo xaaqay gaalkacyo gaar ahaan xarun caafimaad oo gaar loo leeyahay waxay sheegtay in lacag dhan sagaal boqol toddobaatan iyo shan dollar ay kaga baxday safarkii iyo daaweyntii loo sameeyey markaas oo ahayd bilowgii sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobanka waana ilmihii labaad oo ka dilmaa saddex boqol oo neef oo ari ah oo ay lahaayeen waxa uga badbaaday konton neef oo ay ku dhaqanayaan miyiga gawaan waxay sheegtay inkastoo roob aan badnayn uu ku da-ay halka ay degan yihiin xooluhu aysan lahayn nacfi badan agaasimaha isbitalka gawaan cumar maxamed cilmi ayaa raadiw ergo u sheegay in isbitalka uu daboolay baahidii caafimaad ee ka jirtay deegaanada hoostaga hobyo waxa uu xusay in hadda si joogto ah ay u shaqeeyaan qeybaha qalinka umulisada bukaan eegtada iyo gargaarka degdega ah balse weli si fiican aysan u shaqayn qeybta quudinta iyo bukaanjiifka jaaliyadda galmudug ee ku nool qaaradda yurub ayuu sheegay in isbitalka ay hirgeliyeen islamarkaana mushaarka shaqaalaha iyo adeegyada ku baxa iyagu ay bixiyaan waxa uu xusay in tirada ugu badan dadka ay qaabileen muddada isbitalka uu furan yahay ay ahaayeen caruur iyo haween haweenka ayuu sheegay in dhibaatada ugu badan ay mari jireen marka ay wajahayaan xaaladda caafimaad ee lasoo gudboonaata siba xilliga dhalmada maanta kore boqol iyo toban iyo sideed fuqaraa noo timid laakiin maalmaalmaha keeraana waa jirtaa naago badan oo dhalay waa noo imaadaan waa dhalsinaa naago badan oointa adin ku horata anemiya jaraab sifir anemiya ah la-aan aad iyo aad u daran hayso dhiigaan ku sugnaa markaan dhiigaan diyaarinaa annagoo raacayna shuruucda dhiig baarista raacayno oo qofka dhiigga laga qaadayno ka baarayno kabacdina aan ku sugnaa qofka u baahnaa kabacdi dad badan waxaa arkaysa naayo badan oo fool ahaa marka hore xataa ilmaha soo riixi waaye ilmaha soo riixi waaye oo markaan dhiig ku sugna kabacdi tabar fiican soo yeesha kabacdi qalaa jirto oo hal iyo laba aan ahayn oo badan iyo dad badan oo xataa waxjida oo tuulooyin kasta kuwii sheegaya ka imaado ama hobyo ka imaado ama wasiir ka imaado oo markaas ayagana anemiy aad aad anemiy wax dhiigooda aad uyer yahay ayagana waa fiirnaa waan fiirnaa siyaabo badan aan u qiyaasnaa kabacdi mataqaanaa wixii kale aan ku saari karno waa fiirnaa islamarkaasna wixii dhiig aan u heli karno dadkooda keensanaan dad dawaa ushugaan bangi dhiig ma qabno laakiin dad ay la imaadaan dadkan ugu shugnaa inta badan waxay dhihi jireen mataqaana waagu horesan hadday dhacdo gaarkaa inay aaya jirin oo naxwe maxamed cusmaan oo sagaal iyo labaatan jir ah waa hooyada qoys shan qof ah markii ugu horreysay ayay fursad u heshay inay ku dhasho isbital waxay sheegtay in saddex ilmood oo kale ay ku dhashay miyiga gawaan ee gobolka mudug iyadoo mar kasta loo geyn jiray umulise dhaqmeed maadaama aysan awood u lahayn dhaqaalaha gaadiid gaalkacyo ku geyn lahaa saddex maalmood ayay ku foolanaysay miyiga taas oo kalliftay in markii dambe loo soo qaado isbitalka deegaanka gawaan halkaas oo dhiig ku shubid loogu sameeyey taas oo suuro gelisay inay si caadi ah u dhasho naxwe ayaa sheegtay in shan boqol oo dhiig ah looga shubay qof eheladeeda ah maadaama dhakhaatiirtu ay u sheegeen inay si deg deg ah dhiig ugu baahan tahay si ay awood ugu yeelato dhalmada isbitaalka anagoo tabcaana oo miir lahayn xaafadii laga qaado oo awood waxba aan lahayn isbitaalka waa la geeyey taleon baa laygu xiray kabacdi dhiigaa laygu xiray kabacdina waa dhalay cunugaa dhalay wiil baan dhalay kabacdina waa isbitaalka waa laigu soo bixishay anoo caafimaad qaba maasha allah waxaa la i keenay subaxdii hal saaca kaleto iyo bar camal aa la i keenay sagaal saacna waa dhalay galabnimo habeenkii isbitaalka maakio dhiig baa laygu xiray kabacdina waa laigu soo bixiyay subaxdii dambe hadda isbuuc camal a joogaa todoba beri may isbitaal maanta ka hor ma mudan umulise dhaqmeedka jooga miyiga ay degan tahay ayay sheegtay in saddex ilmood ee u joogta ay ka umliyeen balse mar kasta oo ay dhalinayeen dhigbax iyo dhaawac aan daaweyn lahayn ay la kulmi jirtay ha yeeshee isbitalku uu kaga duwan yahay daaweyn nafaqo celin iyo daryeel joogto ah taas oo aan laga helayn umulse dhaqmeed oo haweenka u adeegsata oo keliya sakeyn waxay sheegtay in qoyskeedu uu ku ceyrtoobay abaartii sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii islamarkaana laba boqol oo neef oo ari ah oo ay lahaayeen ay uga badbaadeen labaatan neef waxay xustay inaysan jirin dhaqaale kale oo ay haystaan taas oo sababi jirtay in mar kasta oo ay dhalayso ay ku rafaado iyadoo umlisa dhaqmeed loogu yeeri jiray maadaama dhaqaale gaarkacay ay ku aadaan aysan haysan ilaahayna waa ogaana saddexaas horeese kana isbitaalka ku dalala subcaana anaa rafaadsan baadiyaha iskaga dhali jiray carabibta waa dhali jiray arfaad waa ku dhali jiray baadiyaha subcaan baa noqon jiray kabacdina waa dhali jiray ilaahay waa keenay koobasaaskaraki jiray isbitaalna ma qaadan maanta isbitaal laga soo qaaday oo isbitaal iyo maartin meel miyiga qofka dhasho farqi weyn baa udhexeeya kan waa garan karaa farqiga udhexeeya maayo wax lacaga ma jira isbitaalka waa marka lacag lagama qaadin taalaan waay saddex dhaktar iyo saddex iyo toban shaqaale ayaa isbitaalka gawaan ka howlgala kuwaas oo mushaarkooda ay bixiyaan jaaliyadda galmudug jibriil cismaan cilmi radio ergo gaalkacyo aada iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga jibriil cusmaan cilmi oo inala socodsiinayay warbixintaasi dhegeystayaal waxaad weli nagala socotaan idaacadda ergo oo aad ka dhegeysanaysaan lix iyo tobanka mitirban oo dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol afartan iyo shan halka dadka magaalooyinka jooga ay naga dhegeysanayaan efemyada magaalooyinka qaar waa tahay dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan saadaasha roobka ee saddexda maalin ee soo socota oo inoo soo diyaariyey maxamed xasan saadaashu waxay tilmaamaysaa in roobabkii gugu ay si baahsan uga da-ayeen guud ahaan waddanka maalmihii lasoo dhaafay xarumo kuwa la socoshada roobabka ah oo ku yaal koonfurta soomaaliya waxa ay diiwaan geliyeen saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay roobab heer dhexe ah dhinaca gobollada bartamaha iyo waqooyigana ayaa iyagu aan roobab badani aysan ka di'in dhulka sare ee etoobiya ayaa iyana waxaa ka da-ay muddadii toddobaadkahayd ee lasoo dhaafay roobab wanaagsan kuwaasoo keenay in heerarka biyaha webiyadu ay aad kor ugu kacaan saadaasha roobabka ee saddexda maalmood ee soo socota waxay tilmaamaysaa in roobab heer dhexe ah ay ka di'i doonaan meelo kala duwan oo waddanka ah dhulxeebeedka waqooyiga waddanka ku yaal ayaan iyaga laga saadaalin inay ka di'i doonaan wax roob ahi saadaashanna waxaa idiin soo gudbisay mashruuca maamulka biyaha iyo dhulka soomaaliya ee iswaalim oo ka tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw
ma doonaysaa inaad nagala qayb qaadatid barnaamijka dalandool ee aan uga hadalno halisaha tahriibka fadlan naga soo wac lambarka gaaban ee labo eber hal labo
waa tahay dhegeystayaal waxaa inoo soo socdaa barnaamijka tiknolojiyadda oo aan alaaba uga hadalno tiknolojiyadda adduunka iyo waxyaalaha ku cusub haatanse waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka xoolaha waxa aan maanta kusoo qaadanaynaa xoola dhaqatada ku nool deegaanka laasuur dheere oo bari ka xigta cadaado oo ka cabanaya xanuun aanay horay u arag oo ku dhaca xoolahooda maxamed xasan ayaa inoo soo diyaariyey islamarkaasina inala socodsiinaya
kulanti wacanna dhegayste waa mar kale iyo barnaamijkeennii xoolaha waxaanan ku soo qaadanaynaa toddobaadkan nin xoola dhaqda ah oo ku nool galgaduud oo sheegaya in cudur shuban ah uu xoolaha ka hayo cudurkaas oo uusan weli horay xoolo uu ku dhacay uusan u arag qaybta dhakhtarka xoolaha iyo codadka dadka xoolodhaqatada ahaa ee noo soo diray fariimahooda aan ku bilowno cismaan cali faarax waa nin xoolodhaqato ah waxa uu ku nool yahay deegaanka laasa surdheere oo bari ka xiga degmada cadaado ee gobolka galgaduud qiyaasta labaatan kilomitir wuxuu sheegayaa in deegaanka oo weli abaar darin ay ka jirto ayse xoolaha hadda u haray la il daran yihiin xanuun uu ku sheegay shuban xanuunkan weli horay ugama arag noociisa xoolo uu ku dhacay khadka telefoonka ayuuna iigu warramay bal cudurkan iyo nooca xoolaha ee uu ku dhacayo wax yar iiga sheeg sida xanuunku u qabanayo wuxuu u qabanayaa neefku marka hore waa qandhanayaa markuu qandhado subanuu bilaabayaa subankaasuu u wado kabacdi biyuu isu bedelayaa xariira wax kasta wax joojinayo lama arko wax nafaqaha uu qaadanayo lama arko neefkii caana nuugu jira caanaha nuugu mahayo midkii dhir daaqa jiray dhir daaq mahayo kii badar lasii tagaa wax uu cunayo lama arko subankaasna waa wadayaa muddo intee leeg buu haynayaa marka mase u dhimanayaa neefkii waa u dhimanayaa neefkaan ilaahay ka kicin waa u dhimanayaa kii ka kaco oo kaniiniyaal iyo wax la garan kaalana adigu waa dalag lagu kacaa ama bil ha hayo ama ka yar ha hayo si dalaglaha ku kacaa waxna waa u dhintaa adiga maxaad u malaynaysaa inuu cudurkani ka dhashay waxaan u malaynayaa jigaalada iyo xoolaha oon dhir nafaqala daaqayn oo waxaa siiya ay raashin yihiin raashinka markii la siiyo neefka wuu qabanayaa xooluhu dhir ma daaqaan raashin baa lagu biilaa midii caananana caanahaas baa niligeedu ka nuugaa oo raashinkiiya marka halkaas inuu ka socdaan u malaynayo subankaas wax ma kaaga dhinteen weli cudurkan waayo aniga qoysahaanteyda waxba igama dhiman laakiin waa iga dhacay waana iga kacay waxna haatan weliyu hayaa dad macnaha derisoo oo deegaankaana waa uga dhindhinto waa uga dhindhinto mise neef buu kaa hayaa labo labo horey ma u aragtay cudurkan oo kale maya maya anugu sanadkan ka hor abaartan ka hor ma aanan arag wax saa xoola u qabanaya dadka shuumbiyood ku dhaca waa arki jirnay laakiin daawadaad siisay waa nooc ma waxaan siiyey kaniiniga iyaroo soomaalidu ay tiraahdo tiyaha iyo kaabsul baashaan wuxuu la yidhaahdo liima dhanaanta aan u miirmiiray kaniini oo la yidhaahdo gooryaan asagana waa siiyey wax saasaan aan ku isticmaalay wax dhakhaatiir xoolaa ma u sheegteen oo ma arkeen cudurkan dhakhaatiiroo aan la kaashano niyo ma anaan arag hadda maxaa isugu dayi weydeen oo u raadin weydeen hadda meesha aan u raadino waktigaa waktigaa noo saamaxayn dad ayaga xolihii la tacaalayo oo abaartii la tacaalayo oo aan magaaladii ku dhaweyn haatan haddii laga helahaa dhakhtar xoolaad magaaladii naguma dhowaa qofkii si uu ku aadaa asagaa dhibaata dadku qaaraas ma haysta magaaladii baabuuraacay rabtaa oo dhakhtarkii wuxuu rabaa haddii loo tago wax lagula hadlo marka looma saamiciniyow ilaahay qadartiisa hadda ka hor ma aanaan aadin dhakhtar kaasi waa cismaan cali faarax oo xoolo dhaqda ah kuna sugan bariga degmada cadaado iminkana waa qaybtii dhakhtarka xoolaha waana doctor maxamed xasan cabdulle oo ka tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw toddobaadkii hore dhakhtarku wuxuu ka hadlay cudurka raafdilaaca ee lo-da ku dhaca sida loo daaweeyo qaybtanna toddobaadkan wuxuu kaga hadlayaa raafdilaaca ariga ku dhaca waxa uu uga duwan yahay ka lo-da ku dhaca waxaan u soo gelayaa nooca kale ee ku dhaca idaha iyo areecadka kaasi wuxuu uga duwan yahay waa cudur faafa cudurkan wuxuu uga duwan yahay midka hore uu soo sheegay oo lo-da ku dhacayay waxaan ujeedaa inuu isugu gudbinayo neefku oo uu midoomeedka kale u gudbinayo neefkii macnaha dhulkii markuu ku qabato qoobkiisa uu markaa dheecaankii iyo wixii ay dhulka gaaraan neefkii kale ee markaa isaguna maaragtay meeshii qoyaankii uu gaaro qoobkii islamarkaana qoyaan kale oo fududeyn kara iyo dhaawac kale ay intaaba ay maaratay isugu yimaadaan ama ay kulmaan waxaa dhacaysa markaa inuu neefafkii kale u gudbo markaana waxaa lagu yaqaanaa cudurkan inuu xoolaha ama areecadka ama idaha uu in badan oo kamid a tiro badan oo kamid a uga dhaco cudurkanna waxaa la yidhahdaa inuu isaga laftiisu uu ku jiri karo waqti badan deegaanka uu ku noolaan karo oo uu qoobka neefka ku noolaan karo isagoo waqtigu weliba uu yahay waqti aan roob ahayn islamarkaana markii la gaaro waqtiga roobka uu kaco marka cudurkani sidoo kale waxaa ka mid a calaamadihiisa waxaa ka mid a neefkii uu yeelanayo meel boog ah oo cujiyaha dhexdooda ah uusan lahayn wax oo maaragtay maxaan ku rahda waxaan la yidhahdo maasha la yidhahdo inuusan lahayn inuu leeyahay sidii kii hore aan soo sheego kale ur inuu leeyahay ayaa ka mid ah waxaa weeye marka inta badanna isaguna sidoo kale waqtiyada roobka aan ahayn xoolaha kuma dhaco laakiin xoolaha qabaa way hayn karaan ilaa waqtiga kale oo laga gaarayo waqtiga roobka si ay ugu gudbiyaan xoolaha kale markii marka waxaan ujeedaa wuxuu dilaacayaa cudurkani waqtiga roobka ayuu dilaacayaa markaan u gudbo loo xakamayn lahaa cudurkan waxaa ka mid ah xoolaha markuu soo galo in laga sooco xoolaha uu ku dhacay xoolaha kale ee fayow in laga sooco oo meel gooniya lagu hayo waa qayb ka mid a oo maaragtay ka mid a sida loo maareynayo cudurkan oo xoolaha loogala dagaalamayo sidoo kale waxa weeye in laga ilaaliyo wax alle wixii mudi kara markaa xoolaha mudi kara oo markaa keeni kara inuu u fududeeyo inuu jermiski galo sidoo kale waxaa iyaduna la sameeyaa haddii la heli karo ama waddanka laga heli karo mana filayo soomaaliya hadda inay laga helayo waa tallaal ayaa jira oo markaa jermiskii markaa cudur keenayey in lagu tala laga tallaalo xoolaha si macnaha neefkii markaa difaac ugu yeesho oo markaa isla markii jermiskii soo ataagaba uu markaa jirkiisii uu iska celiyo taa waxa way noqonaysaa marka xaggii controolka guud iyo maamulkii sidii loo hagaajin lahaa oo cudurka looga fogaan lahaa markaan usoo dego sida kale daaweyntiisa iyo howlihiisa kale markaan usoo dego waxa weye neefkii waa in laga jaraa jidii laga jaraa waa in markaa la nadiifiyaa meeshii waa in markaa waxaa jira waxyaaba lagu maaratay dhaqo ayaa jira oo waxa la yihahda zinc sulfate la yihahda ay kamid tahay ama daawo kaleo dadkuba ay isticmaalaan laftooda oo nabarada isaga dhaqaan oo hydrogen peroxide la yihahdo oo ayadana lagu dhaqi karaa jirta oo xumbaysa soomaalidu dad badan oo ka mida way yaqaanaan oo marka way qaar badan baa maaratay xasuusan karaa waa waa daawo biyo u eg laakiin haddana maaratay markii neef lagu taabto nabarka ubrinaysa wey ama xumba yeelanaysa marka dadka u isticmaala nabraha isaga dhaqa kaa marka iyada lafteedu way caawinaysaa haddii lagu dhaqo sidoo kale xagga daawada marka laga hadlayo waxa weeye waa la mudaa waxaana lagu mudaa jirkaa laga mudaa sintaa laga siiyaa ama qoorta laga siiyaa iyadoo marka hilibka la dhex marinayo curbadda halkaana lagu shubayo daawadii sidoo kale daawada la siinaya waxaa kamid ah oo kale benicilin baa lagu duri karaa tetracyclin ama oxotetracyclin baa lagu duri karaa marka waxaa kaloo marka lagu caawinaya daawada neefka la siinayo in maaragtay marka lagu daro kala saaridii iyo kala maaratay kala fogeyntii xoolaha in markaa qoobkii laftiisa maaratay bukay in spray amase buufis daawo lagu buufinayo ayaa jirta oo iyada lafteed ka samaysan maadada daawada aan sheegayay oo oxtercyclin ah oo buufin lagu buufinayo oo sidii spraygan kanaacada lagu dilo kale maaratay loo buufin karo marka isagaana markii lagu caawiyo daawadii jirka ku jirtay banaanka kana looga caawiyo oo lagu buufiyo nadaafadii hore aan usoo sheegayna lagu daro waxay noqonaysaa markaa la rajeynayaa in maaragtay cudurkii sidaa neefkii uu uga bogsoodo marka halkaas aynu kusoo gabagabeynayna maantay darsigeenii wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wuu mahadsan yahay doctor maxamed xasan waxaa jira xoolodhaqato su-aalo naga soo weydiiyey raafdilaaca lo-da ku dhaca toddobaadkii hore jawaabahoodana waxaan idinla wadaagi doonaa toddobaadka soo socda iminkana waa qaar ka mida xoolodhaqatada codadkooda kaga soo qayb qaatay barnaamijka walaal magaciigu waa cabdirasaaq maxamed cali oo jooga magaalada beledweyne si dhakhtarkan indhahaayo waxaa lagu dari karaa oxa markuu neefka uurka leeyahay mise uu dhalaayo ma lagu durin karaa oxa mise waa loo badinayaa mise waa laga yaraynayaa daawadaasi sida boqol kiiba labaatan aad sheegta adiga asalaamu calaykum waacigu waa daahira jooga cadaado radio warga waxaan weydiinayaa xanuunka ku dhaca cidaha weydii caafimaadkaaga oo surka u laalaamahayo oo neefku surka i busbusmayo maxaa lagoo daawey karaa maxay jirta waxaan su-aalahayaa dhakhaatiirta xoolaha ma gee ma lo-da keliya waa daawadu ku saabsanta mase xanaanada xooluhu geel iyo cari iyo wax walba waa lala wadaagahayaa sidee xoolaha daawadooda loo ogaan karaa ma dhahayo xooluhu halkaasaan joogaa halkaasaan xanuunaysa waxaasaan qabaa sida lagu ogaan karo keliya faahfaahin in nalaka siiyo wuu mahadsan yahay doctor maxamed xasan waxaa jira xoolodhaqato su-aalo naga soo weydiiyey raafdilaaca lo-da ku dhaca toddobaadkii hore jawaabahoodana waxaan idinla wadaagi doonaa toddobaadka soo socda iminkana waa qaar ka mida xoolodhaqatada codadkooda kaga soo qayb qaatay barnaamijka haddii aad joogto walnaweyn iyo tuulooyinka ku dhow waxaad rediyow ergo ka dhegaysan kartaa maalin kasta saddexda ilaa afarta galabnimo mawjadda f m-ta ah ee rediyo walnaweyn
waa tahay dhegeystayaal weli waxaana lagala socotaan idaacadda arrimaha bini'aadamnimada ee raadiyo ergo haatanna dhegeystayaal wasaaradaha caafimaadka iyo kaluumaysiga ee jubbaland oo taageero ka helaya hay-adda j i z ayaa wada olole lagu wacyigelinayo dadka deegaan jubbaland gaar ahaan magaalooyinka kismaayo iyo goobweyn inay isticmaalaan kalluunka labaatan iyo labo xarumood oo caafimaad ah iyo kuwa hooyo iyo kuwa hooyada iyo dhallaanka oo ku yaala magaalada kismaayo iyo goobweyn ayaa laga wadaa wacyigelinta sidoo kalena waxaa si bilaash ah dadka loo siinayaa kalluunka wariyaha raadiyo weergo ee magaalada kismaayo axmed cabdi maxamed toronto ayaa ka waraystay arrimahani madaxa qaybta ah daaweynta iyo ka hortaga nafaqo la-aanta ee wasaaradda caafimaadka jubbaland axmed caseer waxauna marka hore weydiiyey sababta ay wacyigelintooda xoogga ugu saarayaan haweenka iyo carruurta waa mar kasta cidda ay ku dhacdo nafaqa darradu oo ama hayto ugu badan oo had iyo jeer nafaqa darradu ku dhacdo marka si ayadan looga hortago maadaama uu yahay kalluunku faa'iido badan uu leeyahay oo uu leeyahay maxay to brotiin tayale uu leeyahay fitaminaad uu leeyahay minerals uu leeyahay ama macaadin uu leeyahay inta badan ka hortagaysa nafaqa darrada baana waxaan ugu talagalnay inaanu maxay to hooyada iyo dhal labadaa dhinac ba looga faa'iidaysto dhinacna khayraadka waddanka laga faa'iidaysto oo waa qiimo jaban buu leeyahay dadkii way awoodaan si qof kasta uu helo wax cunno uu uu tayana leh uuna soo iibsan karo taa inaanu barno waa midda labaada tanna aanu oga faa'iidano dhankan kale nafaqayntii iyo inaanu dhankaas oga faa'iidaysano baan ugu talagalnay barnaamijkan wuxuu ugu wanaagsan yahay siduu uga saaraya marka kalluunku nafaqa darrada siduu ula dagaalamaya ama loo dadku markay cunaan ay uga baxayaan
horta inta badan waxaanu ka hadlayno ma aha nafaqada laftigeedii qof malnutrition ah oo ama nafaqa darra hayso daweyntiisa isla markiiba ka saarmayo laakiin qof laga yaaba markaa inuu fiican yahay nafaqa darra ku dhici lahayd buu ka hortegaya sababta uga hortegayna waxay tahay qofkii wuxuu helayaa maxay to brotiin maxay tahay quality ah buu leeyahay brotiinkiisu aad buu u sarreeyaa sidoo kale vitamineed badan buu leeyahay oo vitamin a ka mid yahay vitamin d ka mid yahay vitaminada kale qaarkood ka mid yihiin sidoo kale wuxuu leeyahay ironta oo waxyaalaha hooyada nuujisada iyo hooyada ii sheeg maxay to uurka leh labadaba had iyo jeer anemiyada waxyaalaha keena dhig la-aanta ku keena ironta ay ka kow tahay ironta aad buu u leeyahay maxay to kalluunku leeyahay sidoo kale ilmaha yarkaa inta kale u baahan yahay oo waxyaalaha u baahan yahay ba ka mid tahay marka wuxuu ka hortegayaa oo uu daweynayaa maxay ama ka hortegayaaba nafaqa darrada markay ku dhici lahayd laakiin markay nafaqa darradu ku dhacdo xarumaha ay tagaan caadiga waxaa la siiyaa bisudkoodii haddana kana waa loogu daraa oo laftigooda xaafadda laftigeeda dadkii odayga laftiisa wax ka cunaya dad badan baa wax ka cunaya wacyigelin dhanna waa ka tahay dhanna waa qaybinaaba oo si caadi aan u qaybinaa ugu siinaa maxay taa soo ceelin ah baha kalluunkii hooyada nuujinaysa oo cunuga haysata maxay iyadu ka faa'iidaysaa muxuuse cunugu ka faa'iidaya
hooyada nuujinaysa horta waxay ka faa'iidaa iyadu waxay ka helaysaa ama ha ahaato iron ha ahaato oo dhiigga xaggiisii ah ama ha ahaato fitaminaadyada qaarkood ama ha ahaato maxay to maxay to jir ahaan ha u ahaado sababtoo brotiinku waa waxyaalaha jirka laftigiisa maxay to koriya oo brotiinka laftigiisa ha ka hesho waxaasoo kale dhankaasoo kale waa ka helaysaa sidoo kale ilmaha laftigiisa inuu caano badan ay u yeelato oo ilmaha laftigiisa caano u yeelato waa u sababa oo kalluunku maxay to waxyaalaha keena caanahu inay bataan keenaha ku ka mid yahay marka ilmaha laftigiisina hadday caanaha hooyadii caano badan yeelato isaga laftigiisina waa ka faa'iidaya oo ilmaha hadduusan maca ahayn ilmaha cunaya oo la siinayo dhankii kale wuxuu uga faa'iidayaa inay maxay to uu dhankii hooyada kaga faa'iido uu naaskii uu caano badan ka helo
wacyigelinta aad samaysaan qaab nooceeyaba hadda aad u samaysaan marka dadka aad ugu gudbisaan ama aad u sheegtaan in maaragtay ay isticmaalaan kalluunka
waxaan uga faa'iidaysanay horta waxaanu samaynay marka hore bosters ama iyo buugta i y c f ka buugta ahayd baan waxaan ku dhex darnay fariimo aanu kaga hadlayna annagu aanu samaynay wasaarad ahaan wasaaradda caafimaadka jubbaland oo loogu talagalay ka hadlaysa hooyada uurkale faa'iidada u leeyahay hooyada umulisada faa'iidada u leeyahay iyo waxyaala noocaas oo kalaa ilmaha laftiisa faa'iidadu leeyahay fariimo ah baan wax ku darnay i s f kii haddana waxaanu tababarnay dadkii xarumaha joogay oo i s f ka ahaa ama wacyigelinta hooyada iyo dhallaanka ahaa oo xarumaha joogay baanu tababarnay tababar waxaanu siinay aanu maxay to kaga faa'idaysana dhanna i s f t ama wacyigelinta hooyada iyo dhallaanka dhanna aan kaga faa'idaysana kalluunka iyo faa'iidadiisa marka dadkaas aanu fariimaha u gudbinay baa xarumihii markay u yimaadaan hooyadii u timaado bay ugu sheegaysaa markay u gudbin lahayd ama kala hadli lahayd waxa maxay ta naasuujintii waxyaalaha kala hadli lahayd bay fariimahana ugu daraysaa marka hooyadii waxay qaadanaysaa iyadoo qaadatay xarunta waxay kasoo qaadan jirtay awalba oo naasnuujinta faa'iidadeeda hygienka ama nadaafadda xaggeedii bay haddana waxay soo qaadan kalluunka faa'iido u leeyahay marka xaggaasaanu kaga faa'iidaysanaa si ay dad badan u gaarto aanu maxay to u helno ummadda inta badan sababtoo ah anagu ma gaarsiin karno shaqaale ahaan wasaarad ahaan laakiin xarumahaanu kaga faa'iidaysanaa inaanu maxay to geyno dadkoodii tababarno kalluunka laftiisa xarumaha geyno oo ku qaybinayna hadda maxay to saddex jeer waqtiya saddex session lasoo dhaafay oo labayo labaatanka xarumoodba ah waanu ka qaybinay hooyadii waxaa la siinayaa in loogu talagalay maalintaa reerku deeqi karta oo loo habeeyey sababta xarun caafimaad baa laga qaybinaya wixii waa in la sajalgarayaa si fiican inta loo soo habeeyo oo bac lagu soo waxeeyo oo aanu ku waxayna weliba baarsalka baanu u geynaa isagoo may soo ceerinah si ay uga faa'idaystaan reerkii hooyadii carruurtii iyo aabbaha laftigiisa ay u cunaan marka keliya waxaanu jecelnahay hadda inaanu ka faa'iidaysano ay lacag la-aan baa lagu siinaya marka keliya hadda waxayna weydiinayaan oo qaarkoodna weydiiyeen war inaanu helno waxaan ugu fiicnaan lahayd dadka qaarkii sababta kalluunka waxa laga yaabaa inaysan wada waxaysan aqoon ee qaabkii loo waxayn lahaa sababta wacyigelintiina waa ku guulaysanay dhankii inaanu qaybinina waa ku guulaysanay laakiin keliya meesha hadda ayna weydiinayaan dadku oo qaarkoodna weydiinayaan waa sidii loo samayn lahaa laftiisii loo karin lahaa inay dadka qaarkood u baahan yihiin inay helaan maxay to meelaha lagu samayn sababta xarumaha dadka laftigooda wacyigeliyayaasha laftigooda ah inaanu mar u samayno oo jikooyinkii lagu sameeyey marka ayadana waa lagu tali jiraa insha allah waa rajeynaya wasaaradda agaasimaha iyo baa waday barnaamij ah in la helo bal jikooyin meelo ah la helo si maxay to loogu kariyo dadka laftigooda loo tuso maxay to wacyigeliyayaasha hadhowna ay usii tusaan dadka kale macnaha mar walba inaanu ku jirno emergency oo ka fakerno emergency buskud balanbineed ah iyo wax la mid inaanu ka fakerno waxaa ka fiican inaanu ka fakerno war waxa khayraadka waddankeenu leeyahay ama qudar ha ahaato ama ha ahaato waxyaalaha intifaaciga baddeena ku jiroo kale ama ha ahaato xore inaanu ka faa'iidaysano oo dadkii ka hortag ahaanba intiisan nafaqadiiba aysan soo gaarin mal nutrition ba aysan noqon ama nafaqa darra aysan noqonba in laga hortago dadkii la baro waxaan laftii si loo cuniyo si loo isticmaalay sababtoo dadka inta badan dhibaatada haysata waxay tahay hadday aqoon lahaayeen maxay too waxaani inay yihiin ayaga ay ka nafaqa u tahay ama wax fiican u tahay maba gaareenba meeshaa nafaqa darradaanba inta badan qudaarta waxaa arkaysaa meelaha qaarkood gosho dadka ka imaanay karo qudaartii bay haystaan kalluunka laftiisii meelaha qaarkood webiyaashii baa la haystaa haddana waa nafaqa darro meelaha aadka dadku ula yaan waxaa ka mid ah goobi meelaha aad is leedahay khayraadkii waxa isku yimid baddii iyo webigii iyo beerihii baa isku yimid haddana waxaa arkaysaa iyo xoolaha laftooda nafaqa darro ka jirto marka insha allah waxaanu jecelnahay inaanu kaga faa'iidaysano barnaamijkan dadkii wacyigelin ahaan in la baro wuxuu dalkoodii ku yaalay oo keliya aanan kaga dhigin weliba meelaha markaanu tagno waxaanu dhahanaa kalluun keliya yaan la dhihina qudaarta laftiga sababto i s ta marka la barayo sessionska waxaa ku jira qudaarta laftiga qaabka loo waxaysanayo marka inaan maamadii qudaartii la baro in la baro maxay tahay kalluunka iyo waxaas noocaasa inay ka maaranto inay ilmaheedu u qaado xarun nafaqa darro maanuhuba loo ordo hadduu nafaqa darro yahay okay xarumaha caafimaadka inay kusoo xirmaan laakiin inaana ka fekerin intuu ilmihii nafaqa darro noqon inaanu buskud meelaha kaga doonno xarumaha ah ee aanu gaarno wax horumar ah aanu samayno aanu horumar ka sa emergency inaanu maanuhuba joogan diblomatooda
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda ergo oo ay dadka jooga miyiga naga dhegaysanayaan lix iyo tobanka mitirban oo u dhiganta toddoba iyo toban kun sideed boqol afartan iyo shan halka dadka magaalooyinka joogana ay naga dhegaysanayaan efemyada magaalooyinka qaar haatan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka tiknolojiyadda oo halaabo uu inoo soo diyaariyo islamarkaasina uu inoo soo saaro cabdixamiid cabdilcasiis
kulanti wanaagsan dhegeyste kusoo dhawoo wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha teknolojiyadda oo aan kula socodsiinayo anigoo ah cabdixamiid cabdicasiis qodobada aan ku maqli doontaan waxaa ka mid ah facebook oo sheegay inuu iskiis usoo saaray muuqaalo xagjirnimo microsoft oo soo saaray barnaamij kombyuutarka ka shaqaysiiya oo aan u baahnayn baswor twitter oo tirtiray ciwaano faahfaahinaya howlo argagixisnimo haddii aan fiirino qodobkeena koowaad facebook ayaa lagu eedeeyey in ay ka dhex abuurmeen bogog ay leeyihiin kooxo xagjir ah oo lagu wadaago muuqaalo iyo ganacsiyada laqaacida waxaa xogtan si qarsoodi ah usoo bandhigay dad ka dhex shaqeeya shirkadan oona u gudbiyey cabasho rasmi ah hay-adaha amniga ee maraykanka waxaa sidaasoo kale la helay bogog lasoo dhigo fariimo nacayb ah iyo midabtakoor oo ay dhigeen kooxo sidaasoo kale xagjir u ah facebook ayaa sheegay in ay ku horumartay xakamaynta waxyaabaha xadgudubka ama xagjirka inkastoo ay dhammaystirnayn oo waxyaabaha qaar ay ka hoos baxaan baarista ayaa socotay muddo shan bil ah waxaana la kormeeray saddex kun oo qof oo ku xiran bogaga ururada ay dowladda maraykanka u aqoonsatay argagixiso daraasadu waxay ogaatay in kooxaha sida kooxaha islaamiga ee alqaacida ay si furan uga dhex shaqeeyaan baraha bulshada qodobkeen labaadna waxaa ku eegi doonaa shirkadda microsoft ee barnaamijyada kombiyuutarada farsameysa ayaa kusii dhowaaneysa soo saarista barnaamijka kombiyuutarada ka shaqaysiiya oo cusub oo lagu magacaabo windows hellow kaas oo ay sahlanaan doonto in la furto iyadoo loo baahnayn adeegsiga furaha sirta ah ama baaswarka shirkadda ayaa ruqsad u heshay in ay sameyn karto adeeg fududeynaya in kombiyuutarada la isticmaali karo iyadoo lagu furayo wejiga ama faraha microsoft waxay sheegtay in ay ogaatay dadku in aysan jeclayn adeegsiga furayaasha sirta ah taas oo ay ugu wacan tahay in la xasuusto oo adag dadku waxay door bidaan in ay samaystaan furayaal ay fududahay in la xasuusto arrintaas oo nugulaysa inay bartilmaameed u noqoto kuwa xogaha u dhaca habka furashada casriga ah ee windows hellow wuxuu la shaqeynayaa microsoft ege google crom iyo mozilla firefox adeegyo kale oo ay leedaha microsoft ay ku jiraan office skype iyo xbox live ayaa sidoo kale hababkaas casriga ah la shaqeyn doona bogga internetka ee twitter ayaa sheegay intii u dhexeysay julaay iyo desembar ee sanadkii hore uu xanibay ciwaano ka badan boqol iyo lixdan iyo lix kun ciwaanadaas ayuu bogga sheegay in ay soo dhigeen wadaagyo la xiriira falal argagixiso bogga facebook google iyo twitter ayaa sharci dejiyaasha dalal badan oo caalamka kala kulmay cadaadis si ay u masaxaan wadaagta xiriirka la leh argagixisada iyadoo ugu hanjabay haddii ay sidaas sameyn waayaan in ay wajihi doonaan tallaabo sharci oo adag ciwaanada la xanibay waxaa sagaal iyo toban boqolkiiba ka yaryihiin tirada ciwaanada uu bogga xanibay lixdii bil ee ugu dambeysay sanadkii hore taas oo dhammayd laba boqol iyo shan kun warbixintiisi u dambeysay ee dahfurnaanta ayuu twitter ku sheegay in aaladda farsamo ee bogga ay soo dhigeen natiijooyin wanaagsan iyadoo sagaashan iyo kow boqolkiiba ciwaanada dadka u ololeeya argixisada la tiray ka hor intii aysan si shaac ah u daabacmin ku-xigeenka madaxa siyaasadda dadweynaha ee twitter ayaa sheegay in ay sanad in ay sanadba sanadka ka dambeeya ay hoos usii dhacayso tirada ururada argagixisada lala xiriiriyo ee bogga isticmaalaya
waa tahay dhegeystayaal waxaanu isla soo gaarnay gabagabada idaacaddayada maanta waxaa idinku soo socda barnaamijka tacab oo ku saabsan maanta khabiirka la talinaya beeraleyda hababka habboon ee ku shubista abuurka dhulka diyaarinta ciidda iyo sida loo kala fogeeyo faa'iidada ay u leedahay waxaana inoo soo saaray maxamed xasan dhegeysi wacan
iminkana waa barnaamijkeeni beeraha oo aan maanta ku eegayno bal talooyin ku saabsan habka loo kala fogeeyo abuurka iyo qalabka loo isticmaalo waa kan doctor maxamed xasan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah oo iiga warramaya faa'iidooyinka hababka wax loo beeraa ay u leeyihiin beeralayda
abuurka kusugidiisa dhulka lagu sii shugo waa shay aada u fiican waxa ka horeeya ciidda in la diyaariyo sidee loo diyaariyaa ciidda maxaada loogu talagalaa wax waliba waxay ku fiican yihiin habka ugu wanaagsan dhul diyaarintu waxay keenaysaa dhulkii cayayaankii hoosta ugu jiray ee abuurka aad ku shubto kaa diri lahaa markiiba ciidda kor baad usoo rogaysaa waxay kaloo baabi'inaysaa wixii kaloo ilmaharagtayda ku jiray ayay kasoo saaraysaa nafaqadii ciidda isku rogmaysa marka saasa la isugu soo rogaya dhulkii markuu saa u jilicsan yahay oo qabow yar uu ku jiro ayaad ku shubaysaa abuurkii waad habaynaysaa marka hadduu daaq yahayna waad ku shubaysaa hadduu yahay firoleyda la beertana qiyaastii laysu jirsiina ayaad isu jirsiinaysaa doctore abuurka ma lagu shubi karaa dhulka iyadoo isagoo aan weli diyaarsanayn ma lagu shubi karaa abuurka dhulka oo aan diyaarsanayn ama jilaal dheer uu soo maray jawaabtu waxay noqonaysaa maya waayo dhulka markuu jilaal dheer soo maro oo xilli roob la-aan oo dheer uu soo maro dhulka kulayl ayaa ka buuxa ciiddiina ma diyaarsana kulaylkaa faraha badan abuurka markaad ku rido abuurka walba wuxuu leeyahay biyo qiyaasa oo ku jira qaybta dhexe ee nolosha abuurka ay ka bilaabanayso kulaylkaa faraha badan markay ku rido biyihii yarabaa ka baxaya biyihii markay ka baxaan abuurkii xitaa isagoo meesha kugu jiro wax shimbir ama cayaan kaloo kaa qaata aanay jirin isagii baa dhimanaya markuu meesha ku dhinto ilaa wixii yara biyaha ku jiray ee gargaarka ka heli lahaa dhulka hadduu yara cadar uu yahay yara qoyan yahay dhulka gargaar buu ka heli lahaa marka inuu soo biqlo dhulkiyo kulul oon biyo lahayn oo cadceedu aada usii kulushahay oo roobkii uu ka raago markay taa ku dhacdo intii yaraydee nartaa ku jirtay abuurkaa biyi yaraa gudaha ugu jiray markay ka baxaan nartaa way dhimanaysaa waxay kugu qasbaysaa marka xilliga dambe roobka uu bilowday inaad ku riso si ugu wanaagsan marka waxa ugu wanaagsan usii daa cirka ha ku yara dhaco dhulka sii diyaarisi dhulka markaad sii diyaariso cirka in yar ha ku dhaco markuu roobkii saa u yara saabto dhulka uu yara qaboobo marka abuurkaaga ku rido ma ku ridatay marka ama caws ha ahaado ama raashinkii la cunaya ha ahaado waxay noqonaysaa marka roobka dambe ku dhacay inuu si wanaagsan kuugu soo kiciyo marka sidee marka qofku yeeli karaa inta uusan abuurka beertiisa ku beerin inuu iska tijaabiyo abuurka uu haysto
dhanka abuurka marka la beerayo waxaa qurux badan inaad haysato abuur cusub si markaa tirada soo baxaysa ay boqolkiiba aada u badato boqolkiiba sagaashan shan iyo sagaashan sideetan hadduu yahay awoodda laakiin haddii aada abuur gaboobay ama mid duqoobay oo sanada halkaa yaalay oo xubin dhexaadkii ama waxaa afka qalaad lagu yidhahda imbrionka uu ka dhinto abuurkii gaboobay kolkaad soo iibsato waxay noqonaysaa inaad beertii wada saarto roobki inuu ku do-o hadda waa tiraada wixii way soo dixilaayihiin ama waxba ma ayna soo bixin marka waxaa qurux badan abuurka inuu noqdo marka aad xulanayso beeraleyda inta badan way yaqaanaan ta cusub ee markaa xilligii hore lasoo guray in qiyaasa intuu qalalay markaa fiican ee soo bixitaankiisuu fiican yahay in la kala xulo isaga qudhiisa wixii jaban wixii qariban ama dhaawac gudaha qaba in laga saaro saa markaa beertiioo la nadiifiyey abuur cusub oo la saaray qashinkii oo laga fogeeyey markaa waxaa kaloo talo kale aan ku dari lahaa fogaanta geedaha laysu jirsiinayo sagada ama aruurka waxaa laysu jirsiin karaa haddii ciiddu ay wanaagsan tahay roobkanu xilli fiican ay tahay soddon centimitr ama taakada gacanta gacantaada farta iyo suulka inta isu jiraan intaa in la eg iyo barkeeda marka gacan iyo suul markaad saa u kala fogeysid farta dhexe iyo suulka markaad isu jarsiisid waxay noqonaysaa labaatan centimitr intaa kala barkeedaad ku daraysaa daruurka intaasaa laysu jirsiin in aad loo kala fogeeyo ama yaamba dheer loo qaato oo mitir ay isu jiraan dhulkiina uu dhul noqdo khasaare markaa meel cidla kusoo dhacaws unu ka baxo wax faa'iidaha ma yeelanayso taasaan intaa kula talin lahaa dhanka kala fogeynta labada laynna waxaa laisu jirsiin karaa ilaa iyo afartan wax saasoo dhibaata male laba layn bay noqon labada geed waxay isu jiraan ilaa iyo soddon marka waa inta ay ku kala qaadato masagada ama haruurka ay ku kala qaadato waxaa soo haray gelayda iyadu waxaa laisu jirsiin karaa labadii geed waa konton centimitr waa labadaa sidaan sheegnay meesha tan hal iyo bar ay ka tahay tan waxay noqonaysaa laba goor baad cabiraysaa iyo bar waa konton centimitr qiyaastii waa mitirka barkii labada laynna waxay isu jirayaan toddobaatan habkaa dadka iyaga qaar waxaa laga yaabaa inay u fasirtaan oo dhaqan shisheeye ama anagu saan wax u beerana ma aha
abuurka lagu ridayo beerta bal qalabka iyaga la isticmaalayo ka waran sida yaambada iyo yaambada dheer ama kufirdhinta labada siyoodba waa la isticmaalaa yaambada dheer dhulka ayay kala fogeynaysaa firdhinta ama luqada la yidhaahdo dhanka waqooyiga loo yaqaano shiniyeynta haddaad saa u firdhiso ama afka qaraad lagu yidhahdo waxaan la yidhahdo broadcasting saa aad u firdhiso waxaa dhacaysa in abuurkii meel aada ugu farabato oo ciiddii aanay xamili karin intaasoo geed nafaqadoodii aanay keeni karin meelana ay faalal ku noqotay ka kala fogfogaato markaa wax soo saarkii beertuu hoos u dhaco waa dhibaato markaa ruuxii beeraleyda uu gacantiisa isugu geysan karo mar haddaad hawsha u dhaqaaqdo waxaa qurux badan inaad soos faraha ula gasho oo aadan ka wahsan
kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed xasan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah waxa uuna ugu dambeeyey barnaamijkeenii beeraha
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada